ciid wanaagsan idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan haddii aynu eegno magaalooyinka gale ee geeska afrikana dalka jabuuti ayaa si wanaagsan maanta looga ciiday munaasabadda ciidal fidriga dadweynaha ayaa subaxnimadii hore u dareeray salaada ciidda kadibna dad fara badan oo isugu jira waalidiin iyo caruurtoodii oo sita labis qurxoon ayaa lagu arkayey iyaga oo qulqulaya jidadka magaalada jabuuti sida uu kusoo waramayo wariyaha v o a ramadaan muuse
madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa siday tahay caadadu salaada ciidda kula tukaday dadweynaha reer jabuuti goobta bannaankee loo yaqaan garoonka cawleed ee ku taalla degmada raasdika ee xagga waqooyi ee magaalada jabuuti madaxweynaha jabuuti ayaa dhambaalka hambalyada ciidda ugu gudbiyey dadweynaha reer jabuuti xagga warbaahinta isagoo madaxweynuhu u rajeeyey ciid wanaagsan dadweynaha reer jabuuti iyo dhammaan ummadaha islaamka madaxweyne ismaaciil cumar geelle wuxuu kaloo ku xusay dhambaalka inuu eebbaweyne uga baryayo dadweynaha iyo ummadaha islaamka inuu ka aqbalo cibaadada sida xidhiidhkaa ay u soo guteen muddadii lasoo soomanaa soddonka maalmood ee bisha barakaysan ee ramadaan dhinac kale qaar ka mida dadweynaha jabuuti oo aan kula kulmay magaalada ayaa iyaguna sidan iigu warramay cutmaan cali cusmaan naanestayda faamiiga waa malgaash maanta waa ciidal fidri ciid si fiican bay uga dhacday gobol ahaan guulka jabuuti oo dham aad bay uga dhacday si qurux badan bay uga dhacday ciidal fidrida salaadeedii baa loo dareeray lixdii barkii baa la bilaabay si fiican baan uga soo baxnay ilaahay hadduu ku yaaho maanta xaggan waxaan ka dahninayaa reer jabuuti oo dhan waxaa muuqayga iyo magacayga yaqaana iyo dhammaan ummadda islaamka oo dhan oo dhammaanteedon kaleeya ciid mubaarak ciid wanaagsan sanadka sanadkiisa insha yunis ismaaciil rooble maasha allah jawgu aad buu degan yahay dhammaantood dadkuna aad bay u ciidayaan waxaana ka tahniyada salaam uga diraya dhammaan ummadda islaamka meel kastoo ay joogaan dal iyo dibadba waxaan leeyahay ciid almubaarak ciid mubaarak ciidda ciideeda ilahay nagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo iyo caafimaad qabo insha allah dhammaanteen yunis ma gabadhaadiiba gabadhan yareed wadi maasha allah tan gabadheedii ordeyd barwaaqa ayaa la yidhahdaa maasha allah wayla ciidaysaa eedna waxay soo doontay maasha allah sharaabka iyo dadka ciideed inay daawato inay aragto bal bulshadu soo ciidayso eedna maskaxdeeda ka shaqaysiiso siday bari insha allah eedna noqoto qof gacanta dadka qabtaa oo ay ciid geyso insha allah magacayga waxaa la dhahaa liibaan ibraahim muuse anigoo gola xaafadda barwaaqo oo maanta munaasabadii maaragtay ciidda aadsu salaaddii soo tukanay alxamdulilah horta waa fujinta ilaahay baa iska leh waxa ugu muhiimsanna waa caafimaadka iyo wakhtiga iyo amniga alxamdulilah alxamdulilah boqol iyo kun jeer waxaan leeyahay alxamdulilah ramadaan muuse jaamac v o a jibuuti ciid wanaagsan